golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee qaraarka cusub ee uu soo saaray waxa uu ku xusay muhiimadda taageero caalamiya oo habaysan oo loo fidiyo soomaaliya qaraarka cusub ee golaha ammaanka ayaa waxa uu dhigayaa hirgelinta xafiisyo wanaagsan oo qaramada midoobey leedahay xafiiskaasi oo taageeri doona nabadgelyada iyo dib u heshiisiinta in laga taageero dowladda iyo ciidamada nabad ilaalinta midooda afrika qaabka dhismaha nabadgelyada dhismaha hay-adaha dowladda iskudubaridka taageerada caalamiga arrimaha xuquuqda aadanaha sharciga korjoogista iyo in laga hortago ku tumashada xuquuqda aadanaha danjiraha soomaaliya u fadhiya qaramada midoobey doctor cilmi axmed ducaale oo khudbad ka jeediyey kulankii qaramada midoobey uu ku ansixiyey qaraarka cusub ayaa ka hadlay muhiimadda go-aankan cusub aad baan ugu faraxsanahay meelmarinta qaraarkan muhiimka ah waxaan rumaysanahay inuu taageero u yahay dowladdeeda cusub waxaa kaloo go-aankan fududaynaya hirgelinta lixda qodob ee ku shaqaynaysa dowladda cusub ee soomaaliya gaar ahaanna dhinacyada horumarinta dalka sugidda ammaanka iyo kuwo kale oo dalka lagu xasilinayo waxaa kaloo danjire cilmi u mahad celiyay dhammaan xubnaha golaha ammaanka codka buuxa ku ansixiyey qaraarkani ergeyga muddadiisa ay dhammaanayso bisha juun ee qaramada midoobey ugu qaabilsanaa soomaaliya danjire agustin mahiga iyo dhammaanba dalal kale beesha caalamka ee taageerada la garab taagan soomaaliya waxaana dhanka kale soo dhoweeyey ergeyga cusub ee dhowaan xogeyaha guud ee qaramada midoobey bankimuun u magacaabay soomaaliya mr nicholas key oo u dhashay dalka britain mr cilmi danjiraha soomaaliya u fadhiya qaramada midoobey waxaa kaloo xusay in howlgalka ansom qaabka loo dhigay uu wax weyn ka bedeli karo xaaladda soomaaliya iyo weliba kordhinta taageerada caalamiga ah go-aankan uu gaaray golaha ammaanka waxa uu caddeyn u yahay in haatan wixii ka dambeeya howlaha qaramada midoobey ee ka wadda soomaaliya ay noqon doonaan kuwo tayadooda ay aad u sarrayso gaar ahaan waxaa qaraarkani si waadixa ugu xusan in ansom iyo dowladda soomaaliya ay yeelan doonaan hal waddo u furan kaas oo ah wadahadallada dib u heshiisiinta lagu dhaqangelinayo iyo taageerada loo fidinayo soomaaliya waxaan kaloo ka mahad celinayaa aniga iyo dowladdeedaba warbixinta uu qaramada midoobey ka hor akhriyey xogeyaha guud ee qaramada midoobey ban kimuun taas oo si wanaagsan uga hadashay xaaladda soomaaliya laguna xusay qaraarka cusub ee soo baxay qaraarkan cusub ee meel maray ayaa golaha ammaanka waxa uu xusay in howlgalka cusub ee ansom uu madax ka noqon doono wakiilka gaarka ee qaramada midoobey islamarkaana magaalada muqdisho ka sokow lagu baahin doono howlgalkan wakhtiga soo socda dhammaan gobollada kala duwan ee dalka sida ay codsatay dowladda cusub ee soomaaliya waxaa kaloo qaraarku ugu baaqay wakiilka qaramada midoobey inuu isku dubarido howlaha xafiiska ansom kala dhexayn doona dowladda soomaaliya midooda afrika iyo urur goboleedka igaad qaramada midoobey ayaa ka howlgalaysay soomaaliya tan iyo markii ay dagaalada soke ee dalkaasi ka dilaaceen muddahatan laga joogo laba iyo labaatan sano waxaana howlgallada halkaasi laga fuliyay ay soo mareen heerar kala duwan